asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteena murtida maanta waana xubinteena murtida maanta oo alaaba uu halkan ka soo jeediyo aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waxaa laga yaabaa markaaad maqashaan anoo idin leh waa xubinteena murtida maanta oo alaaba uu halkan kasoo jeediyo aniga oo cabdinaasir axmed barkhalle uudaas inay qof kale idinla ekaato laakiin naxwaha ku hadalka afka soomaaligu waa bed weyn waana mid u baahan barasho waayahan dambe waxaad arkaysaa qof hadlahaya oo dhahahaya ee hebel waxaan kaga yaabay waxaan kaga yaabay waxaan kula yaabay baa jirtay wax la dhaho oo naxwaha soomaaliga ku saxa hebel waxaan kaga yaabay hebel waxaan kaga dayey hebel waxaan kaga idhay hebel waxaan kaga jawaabay waa maaragtay ishardinta farada badan marka uu aalaaba markaan idin leeyahay arrintan waxay noqotay arrin jamaca oo maalmaha ee waxbaxaan jamac u noqotay uudaasu anigii iyo waxaa israacay joogtadii ay wax u baxaayeen ee xubintani ay iiga soo baxaysay ama aan u soo gudbinhayey ayaa israacay waxaan kaloo dhihi karaa waa xubinteenii murtida maanta oo aalaaba aan halkan ka soo jeediyo anigaoo cabdinaasir axmed barkalla waa midda saxan ee gundhiga af soomaaliga ah anigoon cidna isku darinoo keligay iska hadla laakiin uuda markaan raaciyey waxaan ku daray idaacaddii waxaan ku daray joogtadii iyo maalmihii ay baxaysay waxaan ku daray anigii koox baan isla noqonnay kooxdanadaasoo iskaashatay oo anigu aan ahay midka u dhawaaqa ayaa halkan ka soo jeediya wey waa inaad saa uga qanacdaan ayaan jeclaan lahaa xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamkii eebe waxaa la yidhi labo ayaa labo kala saarta labo ayaa labo kala saarta waa maxay labada labada kala saartaa koley dee adduunka dantaa xurubsi kama dhammaato waxaa la yidhi rag garbaa kala saarta dumarna gacanbaa kala saarta bal u fiirsa hadalka waxaa lagu yidhi labo ayaa labo kala saarta rag gar ayaa kala saarta ragga gartusay u kala saartaa in la wada hadalsiiyo oo haddii eeba idmahayo war hebelow hebel maxaad ku haysataa war hebelow hebel maxaa idin dhex maray war maxaa idin dhex yaalla maxaa idinka dhexeeya dhibaatadu maxay tahay bal ujeeddada noo sheeg in la wada hadalsiiyo ama maxkamadu ha wada hadalsiiso ama booliis ha wada hadalsiiyo ama odayaal ha wada hadalsiiyaan ama ehela ha wada hadalsiiso ay maaragtay wada hadlaan oo gar ay ku wada hadlaan oo nin walba wixii uu gar u leeyahay lasoo qaado oo sidaa lagu doodsiiyo ayaa kii rag ahaa kala saarta baa layna leey laakiin haddii wax gar u qaada ama wax wada hadalsiiya ama wax kala saare la waayo dee dhuunta inuu isku dhufto oo isdilaan oo midkood la aaso ama dagaallo waaweyn dhacaan sida kuwa qaaradda afrika oo kale ay caadaysatay ayaa macquul marka rag gar baa kala saarta oo nin walba dawgiisa in la mariyo ayaa kala saarta waayahan dambe soomaalidu dee ay isu qariso hebel baa garle hebella garla ay dhahaanba oo maaragtay aan aad iyo aad daacadnimadii aad moodda inay dhimatay rag waxaa la yidhi gar baa kala saarta waa kow dumarna gacan baa kala saarta si ay dumar marka gacani u kala saartaa inay intay isku boodaan ay yara isrifrifaan iyagu isma dilaan oo badanaa ma maqlayso islaam baa islaan dishay waxaan isdilay ama wax dila ninbaa islaantiisii dilay ninbaa gabarh dilay iyo rag isxabadeeyaa gabdhalaayiya haween waad maqlay laakiin gabadh baa gabarh tooriyeysa ama gabadh baa gabadh wadnaha goysa ama gabadh baa gabadh xabad ku dhufatay saad u maqasha aad iyo aad bay u yar tahay boqolkiiba hal baa laga yaabaa inay dunida ka tahay gabadh gabadh dilaysa adigu bal soo arag laakiin intay isjiijiyaan xoogaa timaha isqabtaan ayay kala tagaan bas heblo waan isdilay waan isdaynay bay dhihi iyagu maaragtay isma dhibaateeyaan dhibaatooyin waaweyn isma geystaan waa dabeecadda gabdhuha ay leeyihiin iyo macaanka ilaahay oo abuuray iyo qabowgooda iyo naxariista badan ee ku jirta waxba maaragtay dhuunta ma duleeliyaan laakiin kan ragga gaari ismariya siyaasad isku laaya bam isku qarxiya toorri isgeliya xabad isla dhacya bistoolad hoog iyo ba waxa wax qarribahaya ee wax laynhaya ama dhuunta isgoynhaya ama islaynhaya ama isdilahaya ama isdhibaataynhaya waa midkan ragga gabdhuhu marka xoogaa un timaha isjiidjiidaan iyo maarata isqaqabsiga ayay ku kala baxaan saa darteed baa maahmaahdan labaalayda ah sidan laynoogu dhigay waxaa la yidhi laba ayaa laba kala saarta rag gar baa kala saarta dumarna gacan baa kala saarta xoogaa tuma isjiidjiidi waa un la kala qaban oo dhib weyn masi jiro waa hadhowna heble ma wada hadalla unbay dhihi banaankeedaas iska mari oo maarata dagaal haween aad iyo aad ma dhaafo waxyaalahaas maarata afka iyo heblaayi hebel baad raacday iyo adba saasaad ahayd iyo inahaas ma dhaafo kan rag oo kale intee dhibaatada ma aha ee isdilka iyo dhuungooyada keenhaya iyo iskuduulka iyo duqaynta iyo sawaariikhda mahmaahda maanta ee aan usoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa weeye taariikhdu waa nolosha abtirkeeda taariikhdu waa nolosha abtirkeeda taariikhdu waa nolosha abtirkeeda haddii aadan taariikhdaada iyo noloshaada abtirkeeda iyo isirkaagiiyo awowyaashaada iyo wixaad dhaxashay iyo soo jireenkaaga iyo taariikhdaada iyo dariiqaad ku imaatay aadan aqoonin dee waxaa tahay adiga laftaadu ibarkaaga waa tii mahmaah soomaaliya ay lahayd qofku markuu meeshuu ka yimid yaqaano ayuu meeshuu u socdo fahmaa waana waayahan dambana aqoon-yahanada aan is aqoonin dhibaatooyinka ay inagu hayaan taasaa ka mid a iyo odayaasha aan taariikhda eegaynin ee iyaguna hunguridoonka waxyaalaha soomaalida ay maaragtay la wareertay ee dhinac walba uga wareertay ayay ka qayb yihiin arrimaha iyaga ihi markaan si dhaba u hadlayno